aragtisashadeeda geysteen dhibaatada waxay ahayd xalay shalay casarkii ayay ahayd xilligii ay galeen meesha ay qaraxa ka geysteen waad aragtaan baktigoodi meesha uu daadsan yahay ilaa khasaaraha hadda uu sii kordhaayey xalay ilaa afar saac xilliga lasoo afjaray intaan annaga markaas ogeyn waxay ahayd koob iyo toban isla xalay waxaa laga soo saaray burburkan ilaa saddex qof oo kalaa laga soo saaray tirada waxay ka dhigaysaa afar iyo toban saaka waxaa la ii sheegay sidoo kaleeto in dad kale laga helay tirada ilaa haatan inta hadda aan ognahay waxay gaaraysaa ilaa lix iyo toban qof burburka khasaaraha ee soo gaaray hantidana waad aragtaan ilaa iyo labaatan baabuur waaye burburka waxyaabuu soo gaaray iyo wixii kaaga dhowaa oo dhan oo burburay waxaan rajaynayaa insha allahu hadduu ilaah yidhaahdo inay sidaan oo kaleeto waxaan ku dhahay ayaguna baktigooda uu bannaanka u daadsanaan doono ummadda soomaaliyeedna shacabka soomaaliyeed ma ma aqbalaayo mana aqbali doono inuu waxaan ku dhahay waxaan ku dhahay inuu argagixisada inay cabsi geliyaan argagixisadu dhibaato ayay ku hayaan waa aragtaan hadda saddexdii meesha soo gashay meydadkoodii baktigoodii meesha u yaallo waxaan rajaynaynaa insha allahu hadduu ilaah yaraado in ay yaraadaan dhibaatooyinka noocaan oo kaleeta waxaa lagu jiray tobankii dambe ee ramadaan qof cibaadaysanaya waad garan kartaa waa shuhadaa dadka meesha ku dhintay sidoo kale tacsi waxaan u dirayaa dadkii ku dhaawacmay iyo kuwii ku dhintay intuba waxaan leeyahay kuwii ku dhintay shuhada ayaa tiidiin waxaan u rajaynaynaa janno inuu ilaahay geliyo kuwii ku dhaawacmayna waxaan leenahay ilaahay ha idiin soo boogadhayo ilaahay caafimaad degdega ha idin siiyo dadka ku waxyeeloobay dhammaantood ehelada dadka ku waxyeeloobeyna waxaan leenahay waxay ka wada dhinteen dhammaan ummadda soomaaliyeed tacsi baan u diraynaa eheladii ay ka geeriyoodeen kuwanna waxaan leenahay ilaah ha soo xanuuniyo meydkoodii iyo baktigooda meesha uu daadsan yahay qof mu'min ah oo wakhti ramadaan oo tobankii dambe la joogo waad garan kartaa oo cibaadaysanaayo in dhibaato loo geysto dawladdu marnabo raalli kama aha umana dulqaadan doonto insha allahu hadduu ilaah yidhaahdo aad iyo aad mahadsantihiin qaraxa markii horeeto baabuur simidaamina ayaa ku dhacay aad ay isaga caabiyeen waxaan ku dhahay ilaaladii ilaaladii hoteelka aad isaga caabiyeen way u diideen inay soo galaan saacadihii hore oo dhan ilaa inta dadkii mas-uuliyiinta ahaa ay ka baxaayeen intoodii badnaa qaybtii dambana markii wakhtigu sii ugdiyoobay intay ku mashquulsanaayeen dadka bixintoodii ayay galeen saddexdaana arkaysaan kadibna waxaa yimaadeen ciidamada ammaanka ayaa yimid ciidamadii ayaa waxaan ku dhahaayey ayaa saddexdoodina soo afjaray xalay markay ahayd afartii tobankii habeenimo markii xalay ahayd waxaan dhigi karnaa ma aysan jirin nooc dhacdadan oo kaleeto hadda ramadaanka gudihiisa ahayd ma aysan jirin waa dhacyadii koowaad waxaan ku dhahaa ismiidaamin iyo meel ay isku dayaan inay galaan waadna ogeydoona dee saacadihii horeba waa lasoo afjaray waxaan ku dhahay ammaan laamaha ammaanku dadaal badan ay ugu jiraan inay inay waxaan ku dhahay ay difaacaan dalkooda oo ay ilaaliyaan oo ay qaataan waxaan ku dhahay mas-uuliyaddooda laakiin dad nafnac ah oo waxaan ku dhahay dadkii waxaan ku dhahay isqarxinaayo naftooda goynaayo waayo dadkan marka waxaan leenahay innaga laamaha ammaanku dadaal badan bay ku jiraan waana ku ammaanaynaa waad ogeydeen isla xalay isla markiiba waxaa u galay ciidankiiba u tababarnaa ee khaaskaha ayaa u galay marka waxaan leenahay insha allahu iyaguna saasa waxaan ku dhahay waktiga u daadsanaanayaa ciidanka iyo dawladduna mar raba ma aqbali doonto ismana dhiibi doonto waxaan ku dhahay argagixiso iyo iyo argagixiso wax la halmaalo aadaad mahadsantiiya